wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in ciidamada maamulka koonfur galbeed oo kaashanaya kuwa dowladda ethoobiya ay dib u qabsadeen deegaanka goofgaduud oo ku dhow magaalada baydhabo kadib markii saakay halkaasi ay la wareegeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray
waa berigii saaka ayuu dagaal culus ka bilowday deegaanka goofgaduud shabeelow oo qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaalka oo aada u culusaa waxaa dhinacyada dagaalamay ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix ruux ayaa ka geeriyootay dhinacyada dagaalamay in ka badan toban kalena way ku dhaawacmeen dagaalka kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada ku dagaalamay deegaanka goofgaduud kooxda al-shabaab ayaa muddo saacadaha la wareegay deegaanka goofgaduud oo fadhiisan u ahayd ciidamada maamulka koonfur galbeed laakiin shabaab ayaa ka baxay deegaankaasi goofgaduud markii ay ku dhowaadeen ciidamada ethoobiya oo gurmad u ahaa kuwa koonfur galbeed ee laga saaray deegaanka goofgaduud taliyo ku-xigeenka ciidamada booliiska gaarka maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq caracas ayaan ka waraystay xaalada deegaanka goofgaduud waa mahadsan tahay dagaalka goofgaduud ka dhacay wuxuu daba socdaa dagaaladii ay nimankaas cadowga ay kusoo eeaha ciidamada xooga dalka soomaaliya ciidamada koonfur galbeed ay deganaayeen saaka subaxda ayay soo weerareen dagaal culus ayaa meesha ka dhacay waana lagu jebiyey haddana waxaa ku sugan ciidamada iskaalmaysanaya xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shacabkii meesha lagu kor dagaalamay wax khasaara ma soo gaarin wayna ku qanceen shacabka qaabka loola dagaalamay nimanka cadowga ee khawaariijta dalkii diinta uu kusoo duuray waa garta marka xaalada xaaladda deegaanka goofgaduud xilligan waa sida yaa gacanta ku haya goofgaduud hadda xaaladda goofgaduud boqol kiiba boqol way degan tahay waxaana gacanta ku haya ciidamadii fadhiisimada meesha ku lahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ciidamada booliska gaarka ah oo saldhiga ku lahaa meesha oo iska difaacay nimanka cadowga ayaa hadda gacanta ku haya shacabkana wax dhibaataa ma soo gaarin xaaladda goofguud guud ahaana way degan tahay nimankii cadowgaa soo weeraren baacsigoodaa lagu jira wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ayaa isna v o a u sheegay in xaaladda deegaanka goofgaduud ay degan tahay islamarkaana ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka koonfur galbeed dabcan arooryadii hore saakay deegaanka goofgaduud shabeelow oo qiyaastii u jiraa soddon iyo dhowr kilomitir magaalada baydhabo ayay soo weerareen nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab goobtaasna waxaa ku sugnaa ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya dabcan dagaal baa halkaas ka dhacay khasaarana waa jiraa oo dhanka labada dhinacba dhinaca shabaab iyo dhinaca dowladda intaba hase yeeshee sidii ay u malaynayeen maysan noqonin oo ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed baa ka hortegay wararka haddana soo gaarayana waxay tilmaamayaan in ciidamadu aysan ka harin oo deegaanka manaas la yihahdo goofguduud ilaa toban kilomitr u jiro ay kula dagaalamayaan oo eryanayaan waa gartay marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca ma la ogyahay labada dhinac atooshow haa anagu dawlad baa nahay wixii naga dhintaa ee naga shahiido oo nimankaa la dagaalamaya inaan darino macnaweyn ma korin ma soo kordhinayso dhimashada dhanka ciidamada dawladda waa afar qolood iyo laba dhaawaca shabaabna waxaa la xaqiijiyay ilaa sideed qof inay ka dhimatay ma ahan markii ugu horreysay kooxda shabaab ay soo weeraraan fadhiisinka ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud waxaana xilliyada qaar kooxda al-shabaab weeraro kadisa ay kusoo qaadaan fadhiisimaha ciidamada amisom iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo